xildhibaan daahir amiin geesow oo ka mid ah xildhibaanada baarlamaanka dowladda federaalka ayaa waali ku tilmaamay damac xasan sheekh ah doorasho qofi cod ah wuxuu sheegay in hadalkaas uu ka dhigin yahay waali uuna huba xasan sheekh inuusan qaban karin doorashada u ballan qaaday uguna baaqayo inuusan wakhtiga ka lumin daahir amiin jeeso ayaa soo hadal qaaday xiisada ka dhex xaloosan dowladda federaalka iyo maamul goboleedyada ee shisheeyaha ka dhisay dalka isagoon si gaara usoo hadal qaaday xiisada ka dhex taagan dowladda federaalka iyo maamulka jubbaland iyo ciidamadii ay dowladda federaalka ku daabushay deegaanka raskambooni ee gobolka jubbada hoose dagaalaa la gala dhulkii ma xoraysna dabaab dowlad goboleedyadii toowaabatan hadda lagu duulaayo oo raaskambooni ciidanka looga dejinayo oo gada looga dejinayo oo dagaalkeeda loosu diyaargaraynayo toona waa maqan tahay oo puntland la yidhaahdo hadde ma garanayo aniga waxaasoo dhan siay isu qaban karaan marka waxaa ninkii maxaa la yidhi ninkii waaw yidhaah waa laga warsugaa madaxweynuhu waaw waaw iyo uu yidhi waa ka warsugaynaa ilaa bisha juun maalintiis doorasho qaban waayo ana waxaan leeyahay oo keliya oo juun intay doorasho as qabto xisbiyadii lagu kala saarayay muxuu ahay isqaban waayo fadlan dadka waktiga ha ka dhumin waxa kuu heraya bisha juun marka la joogo waxa kuu heraya waa sagaal bilood xilka ugu dag macasalaam sagaalkaas bilood uu ceebmi dadka dowladda federaalka ee uu hogaamiye xasan sheekh ayaa wajahaysa cadaadisyo xoogan oo kaga imaanaya xildhibaanada baarlamaanka dowladda federaalka kuwaasoo marar badan dhaliilo kala duwan u jeediya xasan sheekh